waxaa sii kordhayo muxsiniinta ka qayb qaadanaya oo afurinta dadka danyarta ah ee ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasi oo aan awoodin inay helaan afurin joogto ah maadaama cudurka covid sagaal iyo toban uu saameyn lixad leh ku yeeshay dhinac walba maryamo sheekh axmed sheekh cali ayaa ka mid ah muxsiniinta u istaagtay inay afuriyaan dadka danyarta maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxayna tilmaamtay inay jiraan dad muxsiniin ah oo iyadu u wakiishay inay afuriso dadka danyarta ah ee ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle meeshaan afurisaan ku haynaa soonka kowgiisii ilaa intaan waxaan afurinaynaa dad masaakiin ah ayaan afurinaynaa insha allah ilaahay ajar iyo xasanaad ha naga siiyo magaciisii maalintiina intaas boqol iyo konton laba boqol oo qof oo dadka annaga kaarma bixinno oo wax ma cayinno intii muslin oo baahan oo markaas meesha kusoo leex xataa aan waxaynaa lix xaaf oo bariis ana waa u karinaa shalay oo kale dibiyaan qalnay daraad oo kale laba neefoo aryaan qalnay marka saas waaye insha allah annaga soon walbaan samaynaa soonka noogu horreeyey ma ahan markii hore waxaan ku suubi jirnay horseed kaamka shii cumraan ku samaynaynay soonkan kule saddexna waxaan ku samaynaa meeshaan mulki agteeda marka soon walbaan suubinaa annaga maahan mid hadda noo cusub ma ahan dadka muslimiinta ah aa soo dhiibtaan oo walaalahayna oo soomaaliyeed dadkaaseetii aan soo wakiishtay ayagaannu u bixinaa dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay afurinta oo la hadlay idaacadda isnaaya ayaa sheegay in marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan ay helaan afurin joogto ah iyagoona u mahad celiyey muxsiniinta afurinta uu samaysay maamarinoo anfurka noo suubis ilaa qaar ilaas muddo badan anfur noola suubinaay qaar ilaas alla maga rasuul ilaahay macluun intii bixinaysa allah ka sawaabayo allah geeyo gacantooda wax allah soo geliyo khayr allah siiyo ummadda rasuul wixii jiray inta allah ku soo rido magan alla maga rasuul inunkuna waa noo gargaarteen allah adiin gargaaro allah adiin galladeeyo sanad walba mar kale gaaro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa jiro dad muxsiniin ah oo u istaaga inay garab siiyaan dadka danyarta ah ee walaalahooda islamarkaana aan awoodin inay helaan afur ku filan